imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee galatiya waano walaalayaalow nin haddii xadgudub lagu qabto kuwiinna ruuxa raaca midka caynkaas ah ku soo celiya qabow adigoo isdhowraya si aan adna lagu jirrabin midna midka kale culaabta ha u qaado oo sidaas ku oofiya sharciga masiixa haddii nin isu maleeyo inuu weyn yahay isagoo aan waxba ku fillayn wuu iskhiyaaneeyaa laakiin nin kasta shuqulkiisa ha tijaabiyo dabadeedna faan ayuu iska heli doonaa oo ku kale kama heli doono waayo nin kastaaba waa inuu culaabtiisa qaato kan hadalka la baraa wax walba oo wanaagsan qayb ha ka siiyo kan wax bara yaan laydiin khiyaanayn ilaah laguma majaajiloodo waayo nin kasta wax alla wuxuu beerto ayuu goosan doonaa waayo kii jidhkiisa wax ku beertaa wuxuu jidhka ka goosan doonaa qudhun laakiin kii ruuxa wax ku beertaa wuxuu ruuxa ka goosan doonaa nolol weligeed ah oo wanaag falidda yaynaan ka daalin waayo wakhtigeeda ayaynu wax ka goosan doonnaa haddaynan ka qalbi jabin sidaas daraaddeed markaynu wakhtiga haysanno kulli aan wanaag u samayno khusuusan dadka rumaysadka leh dhammaadka bal eega xuruufta waaweyn oo aan gacantayda idinku soo qoray kuwa doonaya inay dadka istusaan inay wanaagsan yihiin xagga jidhka waxay keliyahoo idinku qasbaan in laydiin gudo inaan iskutallaabta masiixa aawadeed loo silcin iyaga xataa kuwa gudanu sharciga ma xajiyaan laakiin waxay u doonayaan in laydiin gudo inay jidhkiinna ku faanaan laakiinse yaanay noqon inaan wax kale ku faano iskutallaabta rabbigeenna ciise masiix mooyaane tan dunidu iigu musmaarantay anna aan dunida ugu musmaarmay waayo gudniinta iyo buryaqabnimada midna waxba ma tarto laakiinse waxaa wax tara abuurid cusub in allah intii qaynuunkan ku socota iyo israa'iilka ilaahba nabad iyo naxariisuba dushooda ha ahaadeen hadda dabadeed ninna yuu idhibin waayo waxaa jidhkayga ku yaal sumadihii ciise walaalayaalow nimcada rabbigeenna ciise masiix ruuxiinna ha la jirto aamiin